magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyar badan oo ku shaqaysta iibinta raashinka noocyadiisa kala duwan dhallinyaradan ayaa iibiyay raashinka qutuldarooriga sida bariiska baastada burka iyo saliidda waxa ayna ugu maarmeen inay ka tahriibaan dalka qaar ka mid ah dhallinyaradaas ayaa raadiyow beerlula ugu waramay waxyaabaha ay iibiyaan iyo sida ay nolosha reerkooda ugu maareeyaan bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa faarax cabdi maxamed oo ku nool magaalada beledweyne waan salaamaya adaacadda beerlule waana soo dhaweynaya waxaan ku leeyahay magaalada beledweyne bakhaar waxyaabaha aada iibiso maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaabaha bakhaarka raashinka lagu iibiyo burka bariiska iyo baastada saliidda iyo wixii lamid ah noocyadan kala duwan aada hayso raashinka sideeday bulshada kaaga iibsadaa xaqiiqdii si wanaagsan oo hadda suuqiyo iyo soo iska dansanoo marka hore as aada u kacsaneenoo maaragtay bulshadina aad moodo inay meelo meelo ku kala xirxiran yihiin laakiin hadda maasha allah si wanaagsan ayay igu baxaan maalintii markii aan soo shaqo taga wax wanaagsan ayaan iska helaa intuu ilaahay i qoro maaragtay intaas iyo wixii dadaal lagu daraba insha allah intaas waa iska helnaa waayahay waqtiyadee baa loogu iibsa badan yahay raashiinkan aada hayso waqtiyada bishi markay un dhamaata ilaa shanta bishi tobanka meelahaas bishi kowdeeda ilaa tobankeeda intaasaa ugu bixitaan badan inta ka dambeyso qof qof dad baadiyaha ka imaada iyo wax saasa maahane dadka magaalada inta badan bishi kowdeeda ilaa tobankeeda adeegooda ay gurtaan miyay jirtaa caqabada kala kulantay intii aad iibinaysay raashinka noocyadu kala duwan caqabada ma waa iska jiraan laakiin saaid ma aha oo magaaladan waxaa waaye qof walba sidiis wax u ganacsado isagaa garanaya oo wixiise markii aad iibinayso qofna caqabado kugu imaanah oo ku dhibaya qofna si wanaagsan wax kaaga iibsanaya bulshada qof walbaa garan kare dad xun way ku jiraan dad wanaagsan way ku jiraan dad way ku dhiirigelinayan waxay kuleeyihin maasha allah niyo ganacsi fiican wadaa hore usii wa dadna waxay kuleeyihiin niyo waxaan ganacsi maahana niyo iskul goyn meesha iskaga tag wax saasay kuleeyihin iyo wax lamida marka maasha allah hadda wax dhiba kuma qabno annaga waa maalin joogayna waan ka helnaa imisan ayaa ku jirtaa iibinta raashinkan ilaa iyo afarta shan sano ka badan waa ku jiraa oo intaas waasaan baan u iibinayay sidee baa noloshaada ugu maareysaa iibinta raashinka noocyada kala duwan xaqiiqdii reerkeyga waan ka biishaa dhowr laba reer saddex reer aan leeyahay waan ka biishaa ilmihii caruurtii waxbarashadoodii waxaasoo aniga waxbarashadeeda intaba waan ka bixiyaa waana maasha allah mutakafi waaye ganacsigana waa wax duceysan waaye maanta ma yeeli kari in aan dad u shaqeeyo ama aan mishaar suga aan noqdo ee waxaad adaa iskale sidaa hartaad u isticmaalaysaa waqtiga hartaad isticmaalaysaa waqtiga hartaad ka shaqaysanaysaa waxaan ka mid ahay ganacsatada magaala beledweyne waxaan iibiyaa raashiinka noocyadiisa kala duwan waxyaabaha aan iibiyo waxaa ka mid ah bariiska noocyadiisa kala duwan burka noocyadiisa kala duwan baastada noocyadeeda kala duwan caanaha noocyadooda kala duwan iyo wixii kaloo markaa ayadaa la halmaalo oo cuntada daruuriga ah run ahaantii bulshada waxay iiga iibsadaan si aada iyo aada u fiican raashiinka aan gado waa raashiinka daruuriga ahaa ee quutalyoonka magaalada dadka jooga ay cunayeen waaye si aada iyo aad ayay u iibsadaan dadka magaalada iyo dadka baadiyaha ka yimaada intaba way iibsadaan run ahaantii macaamiil badan ayaana ku xiran baqaarkayga marka aada iyo aad ayaa loogu iibsadaan dhihi karaa run ahaantii waqtigee loogu iibsi badan yahay markii la yidhaahdo waqti kuma xirna raashiinkan si guud ahaaneed raashiinka bil kasta ayaa la isticmaalaa iyo maalin kasta si wanaagsan oo fiican ayaa loo iibsadaa run ahaantii baqaarkan ayaan ka maareeyaa naftayda iyo qoyskayga iyo waalidiintaydaba aada iyo aadaan ugu faraxsanahay waana ka maareeyaa si wanaagsan oo nagu habboon ayaan ugu maareeyaa